And you're listening to VOA1 The Hits.
barnaamijka dhallinyarada maan
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaggaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin arbaca ah sideedii labaatanka bisha juulaay sanadka laba kun iyo koob iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barka duhurnimo halka washington ay tilmaamayso lixdii iyo barkii aroornimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mida tartan kubadda cagta ah oo ay ka qaybgalayaan ilaa iyo soddon kooxood oo ka furmaya magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan
haddii ilaah yidhaahdo ay noo bilaaban doonaan tartamadii lagu yeeqinay magaalada beledweyne khaasatan hadda waxaa noo soo hormari doono tartankii seerabiida insha allahu tacaala tartanka seerabiida ahna waxaan ka rabnaa in kooxuhii aaday usoo farabateen waxay mari haayaan hadda soddon kooxood
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan amaaan idinkugu haynaa shaqa la'aan la soo daristay dhallinyarada barakacyaasha ee ku nool gobolka sool kaalmihii heesaha iyo ciyaarihii ayaad sidoo kale dhegaysan doontaan balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo aan idiin aqhriyo anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa sheegay talaadadii in ruushka uu xilli horeba faragelinayo doorashada xilliga dhexe ee maraykanka maruu hadal ka jeediyey xafiiska agaasimaha hay-adda sirdoonka ee qaranka isagoo tixraacayay warbixin sir ah oo ay u diyaarisay hay-adda sirdoonka ayuu biden yiri bal fiiriya waxa uu ruushka ku sameynayo doorashada xilliga dhexe ee iyo warbixinada qaldan ee marin habaabinta ah biden ayaa intaasi ku daray in tallaabooyinka noocan ah ee moscow ay qaaday ay xadgudub ku yihiin madax bannaanida maraykanka isagoo aan wax faahfaahina siinin qiyaastii xubnood oo ka socday hay-adda sirdoonka oo kula kulmay xarunta dhexe ee ku taalla waqooyiga virginia madaxweynaha ayaa saadaal walwal leh ka bixiyey weerarada internetka ee sii kordhaya kuwaas oo lagu bartilmaameedsanayo maraykanka taasoo maamulkiisa uu ku eedeeyey mooryaanta internetka ee shiinaha uu taageero iyo kuwa ku shaqeeya ciqaab la-aanta ruushka kuuriyada waqooyi iyo kuuriyada koofureed ayaa ka wada hadlaya sidii ay dib uga furi lahaayeen xafiiska xiriirkooda wadajirka ah kaasoo xukuumadda pyonyan ay baabi'isay sanadkii lasoo dhaafay ee laba kun iyo labaatan iyo in la qabto shir madaxeed qayb ka ah dadaalada lagu soo celinayo xiriirka labada dhinac sida ay qortay wakaaladda wararka ee reuters madaxweynaha kuuriyada koofureed moon jae in iyo madaxweynaha kuuriyada waqooyi kim jong un ayaa raadinaya habab ay ku hagaajinayaan xiriirka aan wanaagsanayn ee u dhexeeya iyagoo isdhaafsaday fariimo qoraaleedyo badan tan iyo bishii abriil sida ay sheegeen ilawareedyo aan magacooda la carbaabin sababo diblomaasiyadeed awgood wadahadallada ayaa dib u hagaajinaya xiriirka labada dhinac oo sii xumaanayay tan iyo wixii ka dambeeyey markii saddexda hogaamiye ee washington pyongyang iyo seoul ay kulmeen sanadkii laba kun sideed iyo tobankii markaasoo ay sameeyeen ballanqaad nabadeed iyo dib u heshiisiin wadaxaajoodyada labada kuuriya ayaa gacan ka geysan karaa in dib loo bilaabo wadahadaladii dib u dhacay ee u dhexeeyey maraykanka iyo kuuriyada waqooyi kaasoo ujeedkiisu yahay in pyonyan ay joojiso barnaamijkeeda nukliyeerka iyo horumarinta gantaalada riddada dheer halkaad warkaasi ka dhagaysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington duhur wanaagsan mar kale dhegaystayaal in ka badan soddon koox oo dhinaca kubadda cagta ah ayaa ka qayb galay ama ka qaybgalaya tartan lagu wado inuu dhowaan ka furmo magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha v o eda xuseen xasan dhaqane ururka xiriirka kubadda cagta gobolka hiiraan iyo kan degmada beledweyne ayaa waxa ay kulan la qaateen garsoorayaasha dhexdhexaadin doona tartan dhowaan loo qaban doona kooxaha heerka labaad oo diiwaangelinteedu heer gabagaba ah marayso balse waxaa jira kooxo aan weli shuruudihii looga baahnaa soo buuxin cabdicasiis axmed jaaburi guddoomiyaha ururka kubadda cagta degmada beledweyne ayaa waxa uu kooxaha magaalada ka dhisan ugu baaqay inay ilaaliyaan shuruucda la ysla gartay waxaan kaloon rabaa inaan u mahadceliyo garsoorayaashii gobolka iyo kuwii degmada isugu jiro oo maanta ayagana aan shirkooda yeelanay xafiiska xiriirka kubadda cagta degmada beledweyne in haddii ilaah yidhaahdo ay noo bilaaban doonaan tartamadii lagu yiqiinay magaalada beledweyne khaasatan hadda waxaa noo soo hormari doono tartankii seerabiida insha allahu tacaala tartanka seerabiidahna waxaan ka rabnaa in kooxuhii aaday usoo farabateen waxay mari haayaan hadda soddon kooxood insha allahu tacaala waxaan rajeyneynaa inaan shan iyo toban kooxood aan kasoo saarno serb shan iyo tobanka kalena ay serb serc ay noqoto insha allahu tacaala waxaan rabnaa in magaalada beledweyne sbortiskiidii lagu yaqiinay aan soo nuurino si aan ula tartanno isheeg gobolada kaleeto waxaan rabaa inaan maanta fursaddan uga faa'iidaysto aan baaq u diro dhammaan dadka siyaasiyiinta ama dadka ganacsadayaasha aan uga faa'iidaysto fursaddan inay garoonkii stadium laqaya ay roog ma saaraan insha allahu tacaala dadaalkaasna anagana waa wadnaa ayagana waxaan rabnaa inay nala wadaan isbuucan gudihiisana waxaan rabnaa inaan qoryotuurkii aan samayno serbida insha allahu tacaala marka waxaan rabnaa inaan sii joogtayno dhammaan waxaan u diraa inay akhlaaqda ilaaliyaan sideeda banaanba ciyaartooy waxaa ka reeban akhlaaq darada waa in akhlaaqda la ilaaliyo in kooxuhu ay isku kalsoonaadaan in garsoorayaasha iyo guddiga shaqaynaya la ixtiraamo qaar ka mid ah garsoorayaasha laylin doona tartanka loo qabanayo kooxaha heerka labaad ee magaalada beledweyne ayaa waxa ay sheegeen in kaalintooda ay qaadan doonaan runtii sportis haddaa maqasho ma aha wax macnaha ama siyaasad ka hadlo ama arrimo kaleeta ka hadlo ee sportis waa isdhexgalka bulshada marka uu saas yahay haddana sportiska gobolka hiiraan aada iyo aada u baaba'san yahay haddana waxaan rabnaa sidaan la qaadanayba xiriirka kubadda cagta gobolka iyo kan degmada inaan sportiskii gobolka aan soo noolayno marka see lagu nooley karaa waxaa lagu nooley karaa inays haystaan xiriirka degmada kan gobolka iyo garsoorayaasha macalimiinta kabacdiya ciyaartooy arintooda la guda geli karaa waxaan rabnaa sportiska gobolka inaan kor u qaadno waxaan kaloon rajeyneynaa hadduu ilaahay raalli ka noqdo inay wax muuqdaan kasoo baxaan maxaa yeelay mar haddii la yihahdo koob zera biya la qabanaa qof walba waa garan karaa sera b waxay dhalaysaa sera c marka sera b inta noqoto soddonkan kooxood oo hadda hayno waxaan ka rabnaa adi shan iyo toban inay noqoto macnaha sera c shan iyo toban kaleetana ay noqoto sera b ama garsoor ama coach ama xiriir saa u leedihiin sboortiska annagoona sugaa waxaa maanta halkaan isugu imaanay xiriirka kubadda cagta gobolka guddoomiyaha noo yeeray annagoo ah albiitarayaasha gobolka waxaanan ka wada hadalnay sidii aan u qaba lahaynay jirooniga la rabo in uu bilowdo oo seerabiida ah aada iyo aad waana isla garanay inaan si walba ay tahay aan iskula shaqayno waxaan rabaa in aan midna ciyaartooyda dhaho midna maaragtay aan dhaho xiriirka kubadda midda ciyaartooyda aan dhahayo waxay tahay jiroonigaan la qabanayo waa serab serab waa soddon kooxood shan iyo toban waxaa la rabaa inay aado serc shan iyo tobanna ay serb usoo baxdo waxaan rabaa ciyaartooy aanan kasoo bilaabin serc oo seere ee tagaayo ma jiro ilamaan ahan inuu jiro aniga waxaan leeyahay marka mar walba waa dadaal inaad dadaashid serc kasoo bilaawdid serb imaatid seere ee tagtid adigoo dhammaystiran oo xirfadaadu ay dhammaystiran tahay dhan akhlaaq markii la dhaho iyo dhan maaragtay kubad markii la dhahaba adigoo dhammaystiran inaad seere eeda aad tagtid taas midaasaan leeyahay midda kaleo xiriirka aan leeyahay waxay tahay dadaalaa muujiseen wakti badanaa bixiseen iyadoonan mushaar aysan jirin waxba aysan jirin aad shaqaysaan waa idinka warqabnaa annagana waa idinla shaqayn doonaa boqolkiiba boqol aada iyo aadaan idinkaga mahad celinaynaa sida wanaag gale oo aada noo soo wargeliseen in aan wax idinla qabanno waana idinla qabanaynaa waa idinla taaganahay waxaan halkaan aan ka horjeedinayaa in aan ka mid nahay garsoorayaasha gobolka hiiraan loo yeeray maanta aana caddayn doona in kaalinteenna aan ka soo bixi doona oo ah awalba waan soo shaqaynay haddana dadkii walaalaheenna waan la soo shaqaynay oo xiriir kubadda cagta ee gobolka hiiraan ah in aan lasii shaqayn doono haddii uu waqti noo saamaxo sababtoo ah kubadda cagto sideedaba wax kale oo micnaha oo siyaasada lagama laha keliyana waxaan nahay dad badan oo sports ah oo garsoore ah waxaana ballanqaadayaa si dhab ah inaan ugu shaqeeyo bulshada reer hiiraan khaasatan degmada beledweyne kooxaha xaafadaha haddii ahaan lahaayeen a iyo haddii ahaan lahaayeen b iyo haddii ahaan lahaayeen c intaba
ururka xiriirka kubadda cagta gobolka hiiraan ayaa waxa uu dadaal weyn ugu jiraa sidii meel la isugu keeni lahaa dhallinyarada gobolka islamarkaana dhallinyarada looga saari lahaa kala qobqobnaanta ku dhex jirta xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan kaalmiyihii heesaha aan soo qabto heestii bermuda waxaa si wada jira uga luqeynaya khaalid kaamil iyo malyuun maanka intaas aan ku dhaafno heestaasi barmuuda ay ku luqeynayeen khaalid kaamil iyo malyuun maanka halkaaad weli nagala socotaan waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington qaar ka mida dhallinyarada barakaca ah ee gobolka sool ayaa bilaabay inay tahriib uga baxaan dalalka khaliijka iyagoo sii maraya waddooyin halis ah arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii dhallinyaradan ay la soo daristay shaqo la-aan aada u daran wariyaha v o eda ee magaalada laascaanood cabdikariin cabdulaahi olol ayaa arrinkan ka wareystay cabdi cali faarax cilmi oo ah guddoomiyaha barakacyaasha xerada guumays ee gobolka sool
haba yaraatee wax shaqo ahoo haddeer dhulkan ka socdaa ma jirto dhallinyaradu waa bagamuudo markii hore waxay ahaayeen dadkii miyiya way xoolihii way dhaafeen afar sana haddeer halkaa deganaayeen wax shaqa abuur oo haba yaraatee loo sameeyeyna ma jirto hay-adaha uga mahad celinayna hay-aduhu lacaga yaryar oo googo-an bay aada u siin jireen way caawin jireen alxamdulilah kii iskuulka dhiganayey wuu kusoo kabtay oo dadka haddeer sidan wuu iska bedelay sidii hore wuu iska bedelay markii hore dad finishab iska ahaa oo de xoolahoo kale ah laakiin hadda dugsiga dhexe ayaa haddeer qaar maraya laakiin waxaa ka taagan shaqala-aan baahsan dadkii xoolo ma hayaan wax shaqaabuur oo ama xirfadaho loo sameeyey ma jirto beera looma samayn shaqadoodii hore iyo maamulkoodii hore way ka kaceen oo haddeer way kasoo way ka soo kabanayaan xagga maaragta diiftii abaarta way kasoo kabanayaan marka hay-adahana way uga mahad celinaynaa walowba ayna in dhoweyd hay-adda bisha cas ururka bisha cas baa haddeer gacanta kula jira keerna iyaduna xagga waxbarashada ayay haddeer si wacan uga taakulaysaa n r c xagga nadaafaday hadda ka wadaa laakiin haba yaraata haddeer wax lacaga oo lacagihii maaragtay ay ku soo kabteen ah ayaan ka soconin ururka bisha cas mooyaane waalidiin badan oo la hadlay guddoomiye waxay noo sheegeen inay jiraan bad caruuro badan oo ay waayeen meelay aadeen bal ka waran maxay tahay mushkiladda halkaas ka jirta
darowdi markii ay meeshii caruurtii shaqana ayna haynin de magaalooyinkoodaasay isaga muudayaan mid baalashle noqda mid xaabada gurta tahriibta haddeer aad iyo aad niyadda ay ugu hayaanoo meelay u dhaqaaqaan tahriibta wahalaage badda hagelinanu dhahnaa aad iyo aadna uga wacyigelinaa tahriibta baddaas baddaa kacsanayaydin layn baanu dhahnaa adduunyada ka kadabkoyna adduunyada marun baad iska helaysaan markaa dhallinyarada barakacyaasha halkan ka jira walaac badan baad ka qabtaan inay arrimahaasoo kale ku dhaqaaqaan aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad kuwakuntaa ku wacyigelinaya weligan ma boorhkan aynu joogaynaa adduunyada aynu meelun ka raacno aynu badda isku shubno doon baa la raacayaa annaguna intaa waanu ka hortaagana ayaan dhowata xitaa qaar saylac ka yimi baanu halkan ku qaqabanay aanu ogaanay inay tahriib yihiin saylac la hadalay dib aanu celinay oo halkaa intaa aanu ku haynay oo meesha istabta aanu geyno aanu idha qabta markii dambena waalidiintoodii aanu hellay ayaan bilfadlan noo qabta carruurta markay halkan yimaadeen oo kale dhibaatooyinka ay la kulmeen maxaa ka mid a dadka waaweynaaday ee dhallinyarada iyagoo waxbarashada dhaafay kuriyadana
walahi dadkaas horta waa dadkay ugu xun tahay dadkaasi qof markii hore shaqadiisa waxay ahayd xoolo xoolo raac buu ahaa xoolihii wuu waayey hadda isagu noocu xitaa u shaqaysta garan maayo xooggiisii hore u tegey wax farsamo oo haba yaraatay oo magaalada haba yaraatay ka garanaya ma laha dhinacyii dumaro yaan ayaama dhowowda intay qaar shushuraakeeyaanbaa waxay iibsadeen makiinado kuwa wax lagu toltolo marka adigu khayr ilahaas iyo gabadh joogto oo qadar cawad dhelayahdo yaanu aduu bal bahalaha barbar marka haddeer qaar waxaa barbartaa jira qaar caanaley iyo waxbaan usan samaynay oo shuraaka inay ku noqdaan oo caanaha iibiyaan qaar hilibla noqdaan yeelkeedii meel haba yaraatee qofkii wax gacanqabashaabay waayeen dadkii ama dowladgudoomiye caqabadaha idinku daran ee sida weyn idiin haysta marka kaamka barakacyaasha gumays laga hadlayo maxay yihiin waxaad odhan kartaa hal iyo labo guud ahaan bulshada qaybaheeda kala duwan ee halkan ku sugan maadaama muddo afar sannadood halkan aad degantihiin
bismillahi raxmaanraxiim wax badan baa horta fiican in wax laga bedelo horta biyadhaan baa jiri jira biyadhaankii horta wader waa laga bedelayo hay-adda khayrlahasiya n r c baa haddeer barkeed gacanta ugu haysa taas iyada horta biyadhaankii marka halkaas wuu ku joogsanaya wuu xidhmaya marka lacagaha kan lacagta biyadhaanka lagu gelin jirayba iyagu halkaa geliyeen haddeer waa berkad rasmiya taasi taa weeyi teeda kale dadka in wax loo dhaqaajiyo oo loo sameeyo waxbarasho shaqa abuur oo dadkii la kala jeediye un aan hay-adun loo qaylin yaanu odhan lahayn oo aanu ku talin lahayn dadkii ama xirfada la baro ama beereley la baro ama xoolahoodii lagu kaalmeeyo liya hadar nagaba tagoo laakiin mar walba inaad adigu qayliso dee waxba maaragtay waxba saa wax weyn saa u sii anfici mayso maxay dadka barakacayaasha ah halkan ka faa'iideen oo aad odhan karta waa hal iyo labo waxay ka faa'iideen horta ilmihii aad iyo reer miyiga ahaa aad iyo aad baa uu waxbarashadii uga faa'iiday ama diinta ha noqoto ama waxbarashadaas kolanka ha noqotay horta taa aad iyo aad baa looga faa'iiday
kaasi waxa uu ahaa cabdi cali faarax cilmi oo ah guddoomiyaha barakacyaasha xerada guumeys ee gobolka sool wuxuu u waramayay wariyaha v o eda ee magaalada laascaanood cabdikariin cabdulaahi olol markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan wararkii cayaaraha nuur xasan nuur ayaa inoo haya
kusoo dhawaada dhegaystayaal xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna duhurnimo falcelin caalami ah ayuu la kulmay go-aankii ay shalay gabadha reer mareykan ee simon byles uga baxday ciyaarta jimnistikada ama kaalfootada oo ay ku matalaysa mareykanka tartanka ciyaaraha olimbikada adduunka ee ka soconaya magaalada tokiyo ee dalka jabaan simon ayaa sheegtay in sababta ay uga baxday tartanka ay tahay iyada oo doonaysa inay ahmiyaddeeda koowaad siiso caafimaadkeeda dhanka maskaxda shir jaraa'id oo ay qabatay kadib ka bixista ciyaarta jimnistikada ayay simon byles ku sheegtay in nolosha ay ka muhiimsan tahay keliya ciyaarta ay dheesho ee kaalfootada islamarkaana ay hadda diiradda saari doonto caafimaadkeeda jireed iyo kan maskaxeedba arrintan ayaa waxaa ku taageeray ciyaartooyda atleetikada mareykanka ee jooga jabaan iyo kuwa gudaha mareykanka iyo ciyaartooy heer caalami ah oo ku kala sugan meelo badan oo caalamka ah simon byles ayaa lagu tilmaamaa gabadha uga wanaagsaneyd ee soo martay ciyaaraha jimnistikada ama kaalfootada guud ahaan caalamka dhinaca gabdhaha shan tartan oo kala duwan oo olombikada ah oo ay maraykanka horey ugu matashay ayay simon marka laga reebo kan hadda ka socda jabaan kasoo hoysay dhammaan bilado dahabi ah dhinaca kubadda cagta haddii aan fiirino manchester united ayaa heshiis la gaartay daafaca reer faranse iyo kooxda reaal madrid rafael faren kaas oo lagu wado in saacadaha soo socda uu si rasmi ah uga biiro kooxdan ka dhisan dalka ingiriiska warbaahinta britain ayaa ku warantay talaadadii in united ay laacibkan siddeed iyo labaatan sano jirka ah ku iibsan doonto afartan iyo toddoba milyan oo doolarka maraykanka ah faren ayaa reaal u saftay saddex boqol iyo konton kulan isaga oo kula guuleystay afar koob oo ah kan champions leaguega qaaradda yurub ugu dambeyntiina tababarihii xulkii switzerland valadimir betcovich ayaa talaadadii shalay ku biiray kooxda bakhdo ee dalka faransiiska si uu u leyliyo todobiyo konton sano jirkan ayaa ka caawiyay switzerland inay gaaraan wareega quarter finalka koobkii qaramada yurub ee dhowaan lagu soo gabagabeeyey magaalada london ee dalka ingiriiska naadiga bakhdo ayuu u saxiixay heshiis saddex sano ah oo uu kooxdaasi ku leylin doono dhegeystayaal xubinta ciyaaraha intaa haynoo joog
aad ayuu u mahadsan yahay nuur xasan nuur oo nala socodsiinayay wararkii cayaaraha haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta nala dhegeysta haysta hayna kala walwaalin waxaa si wada jira uga luuqeynaya saciid khaliif cali iyo saynab cabdulaahi maxamed
way fiican tahay waaya araggeeda wayelnimadu way fiican tahay waaya araggeeda doqonbaa waqhtiga jooga iyo garan wadkeedeha garan wadkeede dallinyarada joogayo garan wadkeede garan wadkeede waraabuhuba wiig buu qadayo wabax la mooda waraabuhuba wiig buu qadayo wabax la mooda ayna kala walwaali ayna kala wareeri ayna kala walwaalin ayna kala wareeg waayihiyo admigu isma waayi doone isma waayi doone ayna kala walwaali ayna kala wareeg ayna kala walwaali waayihiyo admigu isma waayi doone isma waayi doone
heestaasi dhegihiinna ku soo dhacaysa ee ahayna kala walwaalin ay sida wadajirka ugu luqaynayaan siciid khaliif cali iyo saynab cabdulaahi maxamed ayaan ku soo afmeerayaa idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab tan iyo idaacaddeenna galabnimo dhammaanteen waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelya
wagan cidlaaka waheshigeeda webi hura wagan cidlaaka waheshigeeda wayishuba warmuhu maba karaane waydhax diriirkeede waydhax diriirkee maba karaani wayrax dirirkeeda wayrax dirirkeeda